wasiirada iyo xubnaha kale muhiimka ah ee halka fadhiya kala duwan iyo dhallinyarada ganacsatada ah iyo shirkadaha halka fadhiyaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan aad iyo aad ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadinaya in ay midho dhashay kal hore shirkii halka lagu qabtay ee lagu doortay soonyo ee mubaarak uu guddoomiyaha soonyo ku noqday ee gurigan lagu qabtay ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu ka soo qayb galay inay midho dhashay in siyaasaddii dhallinyarada ee qaran ay u soo gudbiyeen dhallinyarada soonyo iyo wasaaradda dhallinyarada ee cayaaruhu usoo gudbiyeen golaha wasiirada ee lagu ansixiyey madaxweynuhuna uu saxeexay ay midho dhashay oo horumarkeedii la joogo maanta in dadaalkii dhallinyarada iyo hay-adaha kala duwan ee dowladdu uu midho dhalay aad iyo aad baan ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadinaya sidii halkii halkan uga xuseen wasiiradii iga horreeyey waxaan sidoo kale u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay brograamkan barnaamijkan dhallinyarada loogu abuurayo baaca mushtariga ama busineska loogu abuurayo cid kastoo qarankayaga wax ku tartana sidii uu u xusay wasiirkii iga horreeyey waanuu mahad celinaya waanan xasuusnaanay intaa kadib waxaan jecelahay inaan dhallinyarada kelmad ganacsiga ku saabsan idhaahdo soomaalidu waxay tidhaahdaa baac mushtariga waxaa laga helaa waxaan hooyada iyo abahaa ku siin waa hadal soomaaliyeed haddii aa baac mushtarigaa bilowdeen oo u soo marteen inay u tartantaan oo faraqabsi laydin siiyey ku dadaala oo ka midha dhaliya isku daya inaad ka midha dhalisaan idinkoo haniya himilo fiican inaad tujaarta waaweyn ka mid noqoto ku hameeya haddaan hankaagu meel sare joogin waxaa laga yaaba inaanad meel fog gaadhin marka waxaan leeyahay idinkoo hankiinna taasu ku jirto ku dadaala ilahayna waxaan ka baryaa inuu idin barakeeyo ogaada dadka tujaarta ah ee aad maqasheen ee jooga in badan baa waxay ka mid ahaayeen inay ka soo bilaabeen meel aad iyo aada u hoosaysa markay ka sheekaynayeen baaxmustarigooda siday u soo bilaabeen iyo qaabkay ku bilaabeen qaar baa xamaal ka bilaabay qaar baa tilmaama gruub la odhan jiray laflow waa dhagax inay ku jiri jireen waxaa laga yaabaa inaanay dhallinyarada iminku garanba laflow waa dhagax waa urur mar jiray oo siduu urur u ahaa waxay ahaayeen dhallinyaro aan haysan daryeel iyo shaqo oo ku noolayd xilligii hore magaalooyinka oo seexan jiray bannaanada oo quudan jiray maalinba waxay helaan kadibna markuu ninkuu laf soo helo laf ayuu ugu yeedhaa kuwa kale laflow ninka lafta hayo dhagaxii aad ku jabin lahayd baan hayaa si aynu u dhuuxno hadda u fiirso halkaasaa laga soo qaada hadda maanta lacag baa lagu siiyey waxaa lagu ordo baaxmustaree adiga ayaanka iyo garashada ilahay waxaan ka baryayaa inuu idin garan siiyo intaa kadib waxaan jecelahay inaan wax yar ka taabto dhallinyarada had iyo jeeraale mushkilad baa ku gadaaman maadaama qofku uu waayaha kala duwan ee nolosha la legdamayo waxaa ku badan caadifadda cilmigoodu aan raasuqin oo yani laga yaabo qofka cilmigiisa inaanu raasuqin caqligoodu aan bislaan waxayna taasu suurto gelisaa inuu qofku si xun isu isticmaalo ama cid kale si xun u isticmaasho marka waxaan leeyahay iska ilaali inaan cid kalena si xun ku isticmaalin adiguna aanaad si xun isu isticmaalin haddaad dadaasho sabirto u sacyido waxaad gaadhaysaa hankaaga iyo himiladaada wax kastay tahay qofka dhallinyarada ah wuxuu la halgamayaa waayaha nolosha waxaa had iyo jeeraale hor yaalla carqalado ay ka mid yihiin iyo caqabado ay ka mid yihiin goormaad tacliinta dhammayn goormaad shaqo heli goormaad tacabiri goormaad guursan goormaad wax tabcan yacni noloshiibaa hortaalla caqabadahaasu waxaan leeyahay ku caajisinin waa wax qof walba oo dunida ka gaadhay horumar soo maray qof walba way soo marta adigana maanta way ku hortaalla inay ku caajisin waxaanan gaar ahaan xusayaa intiinan maanta laga yaaba inay tacliintiina dhammeeyeen lacagna loogu daray waa nasiibaa dadka dheertihiin dadaala dhallinyaradu waxay u nugul yihiin had iyo jeeraale duufaanada siyaasadda iyo gadgadoonka siyaasiyiinta waxaan leeyahay ha ku kadsoomina oo ha ku dhexdhicina ha ku hafanina oo ha ku lumina duufaanada siyaasadda haddaad doonayso damca kaa haya gaallo ciddaad doonaysana taageer laakiinse ha ku hafanin iyay dhicin inaad jariska tuurto ee naftaada u meelda wixii dantaadu ku jirto adigoo eegaya dhallinyarada runtii waxa u macruufa oo meel walba ka jirta waxaa ku badan riskiga inay qaataan qaadashada riskiga because waxaa sababta da'diisoo yar inay wuxuu la fudud yihiin waa wax fiican hadduu si fiican uga faa'iidaysto riskiga qaadashadiisa horumarka lagu gaadhaa laakiinse had iyo jeeraale ku day inaad aqoon iyo talaba ku darto ciddii ay khusayso ama wax kaa tari karaysa inaad ku darto ma xumo in riskiga la qaataa laakiinse waa inaad riski assessmentkii dhigateeno in badan oo ka mid mutacalimiin baad tihiin inaad riski assessmentkii iyo taladeedii ku darsato waxaan jecelahay waxaan isleeyahay malaha dardaaran dhallinyarada aan la hadlo ama aan kuwaaniyo ee dhowr jeer baan ka sheegay oo gabaygaygiina way ku jirtay oo tuduc ka mida baan soo qaadaya oo ahaa dhallinyarada waaniya talaan soo dhexdhigaya dhaqsay libin u soo hoyin hadday dhaga u yeeshaan dhismihii dalka iyo waxaad tihiin dhaayaha indhaha dhaqaalaha dalka iyo qaranku waa idinku dhaataa dhulka yurubta carabaha kan maanta dhacdeeda dhulka yurubta carabaha kan maanta dhacdeeda dhulka gaasta laga qoday saliid dheemaanta la shiilay dhallinyaro hagta iyo waxa u kacay dhidida ay saydheen dhallinyaro hagta iyo waxa u dhidida ay saydheen dherega iyo barwaaqada hadday kala dhex jiifaan ogow hadda dhallinyaro yacnii waxaa aada aragtay ee yurub iyo carabiya jooga ayuun baan ku xusayey dhallinyaro idinkoo kale ah oo jawaanibta kala duwan ee nolosha hadday tahay baaxmushtari hadday tahay siyaasadii hadday tahay shaqo iyo hadday tahay waxbarasho ka maqaan gaadhay ayaa gaadhsiiyey halkaa inay gaadhaan waxaan jeclahay marka inaan idiin dardaarmo maskaxdaada xor u noqo maskaxdaada xor u noqo adigoo aan ka tegaynin mar kasta inaad isku daydo waxa weeye inaad kala tashato ama aada eegto tajaaribta nolosha si aad ugu qaadato hore ugu qaadato waxa weeye yay kula fogaanin waa laga yaabaa dhallinyaro mar walba hadalkaana waan idhaahdaa dhallinyaradu dhallinyarada dhallinyarada marka lagu celceliyo waa jiil ogow jiilkaad la tartamaysaa waa jiilkii kaa horreeyey ama waa jiil kaa dambayn doona jiilka kaa horreeyeyna waa aabbaha uun inantana waa hooyada jiilka kaa dambeeyana waa ubadkaaga waxba marka yay kula fogaan ma jiro in aabihii ka fiican ama inan hooyada ka fiican yadaa ifka ku keentay ama isagaa ifka ku keenay macalinku waxaan leeyahay waa meesha aad waxaweye ka qaadanayso hadiya jeelaale ka qaadanayso macallin waxa ku ah noloshaa ku ah waa meesha aad ka qaadanayso marka laga soo bilaabo waalidka iyo macallinkii wax kuu dhigayay iyo nolosha kala duwan macallinku waa waayaha aad maraysa kala duwan si wacan uga qaado oo waxa weeye ha ka dhiganin yay caadifadu kula fogaan fursadaha nolosha ka faa'iidayso noloshu fursad ma weydo qofka bini aadankayna mar walba fursad baa hortaa haddaanay maanta fursad shaqo kuu oolin wax kuu diiday inaad waxbarataa ma jiro haddaad waxbaranaysaba wax kuu diiday inaad dadka caawiso oo cid caawisaa oo voluntary ku shaqaysaa ma jiro haddaad wax kaleba weydo inaad ilaahay caabudo oo aanad waxaweye noloshoo adkaata iyo waxaweye cibaado xumo ku wada mutaysan wax kuu diidaya ma jiro qofku marka ma rabo ma waayo fursad ma waayo adigu waa sidaad uga faaidaysatay sidaad u aragto marka fursadaha ka faaiidayso naftaada waxba ha hayfin hana haaraamin oo yani ha balaymgarayn ama ha eedayn cid kale waxaad adigu dayacday waxaan runtii idiin dardaarmayaa leeyahay ilaaliya qarannimada qarannimaday ku jirtaa danteen wax walba ku qiyaas oo miqiyaas ka dhigo sidee qaranka qarankan uu u hirgeli lahaa ee u hana qaadi lahaa waayo mustaqbalkaagii baa ku jira cidna adigaan u danaynin adigay dantaadii iyo mustaqbalkaagii tahay waxaad ataa qof dhowrsoon si aad nolosha meel fiican uga gasho leanna haddaanad dhowrsoomin waxaad ku cayaari naftaada marka waxaan leeyahay dad dhowrsoon noqda waxaa laga yaabaa sidii uu tilmaamay saxaabigii ibnu cabbaas markii aan ilaaliyey naftayda dhowray ee ka dhowray xumaha ayaa ilaahayna i ilaaliyey marka ilaahayna wuu ku ilaalin haddaad adigu dhowrsoonaato iska ilaali qaadka iyo balwadaha kala duwan ee dadka laga xusayey lanna waad arkaysaa midhaheeda iyo intii kaaga horreysayba waad arkaysaa marka waxaan leeyahay iska ilaaliya balwadaha kala duwan haddaad suran lahayd tijaabi ku eegun kuwa tijaabiyey qaar baa hore u tijaabiyey oo ku hungoobay marka adiguna mar labaad hungoobi ugu dambayn waxaan leeyahay waxakriska iyo waxbarashada iyo waayaha nolosha raacraaceeda si aad wax uga barato mar walba isha ku hay inaad wax akhrido waxna ka ogaato wixii kaa horreeyey ee nolosha kaaga horreeyey aad iyo aad baa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi